oo barra oo magaca maan tilmaamaya qof baari oo dheganugul tilmaamaysa waxaa kaloo kaloo bedelaa si aan habaar u dhicin oo haddii la idhahdo aama baratu barra halkaa ma joogtaa maya ma joogto barra adag bay noqonaysa cagsigay noqonaysa markaa rasulku sala allahu alيه wasalam wasallaha juwayriya falama samica bani lmustalem markay maqleen bidalika taa aslamuu way islaameen jamiicum say u dhan yihiin wa saaruu lilmuslimiin muslimiinta ayay la noqdeen la dhinac noqdeen bacda an kanuu acdaahum markay muslimiinta cadowga ku ahaayeen iminka dhinacooday ka jeedaan xadiis lifki kharaja maca rasuuli rasuulka waxaa la baxay sala allahu alay wasalam min nisaa'ihi dumarkiisa fii kaswati bani lmustaliq asayidatu caaisha wa umu salama wa fii asnaa'i rujuuci iljeyshi madad way socotay asayidatu caaisha liqadaa'i xaajatiha bannaankay u yar baxday fiidmadow habeen goor madoobay bannaanka u baxday walamaa caadad markay soo laabatay iftaqadad waxay weyday ciqdahaa kuu sheeg fa rajacad way noqotay tabxasu canhu iyadoo baadhaysa wa bacda an wajadad markay heshay hu ciqdigii markay heshay rajacad way soo laabatay fara'ad waxay heshay aljeysha ciidankii qad taqadamaha ka horreeyo dhaqaaqay fakalaba caynayha nawmu hurdaa ka tan badatay fa naamat fi dariiq bartii bay jiifsatay wa kaana safaan mucadal wuxuu ahaa yasiiru mid socdo wara'a aljeyshi ciidanka gadaashii yatafaqadu daayacatan wixii dhacay ayuu soo qaadaa daayaca wixii dayacma yatafaqadu wuxuu soo baarbaaraa daayacatan falamaa wasala cindaha markuu soo gaadhay wa ra'aaha uu arkay carafaha wuu gartay fa anaakha wuxuu fadhiisiiyuu tu'iyey raaxilatahu rakuubkii hashuu saarnaa wa arkabaha wuu soo saaray min hayri an yatakallama bikelimatin kelmad iyagoon isweydaarsan uma saara waa uu socday yaquudu raaxila neefka ayuu hogaaminayey xataa laxiqa biljeyshi ilaa uu ciidankii soo haleelay fatahamuuha bisafwaan safwaan bay ku tuhmaysteen wa tawallaa waxaa tawaliyoo la wareego hawsha diyaariyey kibar alifki been abuuradka inta ugu weyn cabdullaahi bnu ubay ra'iisu lmunaafiqiin wa kaana rasuulu sala allahu alay wasalam wuxuu ahaa bayna musadiqin wa mukadibin lima ushica canha waxaa laga faafiyey waxa uu waxoogay midmadoobaa kaga jiray xataa nasala ilaa ay soo degtay aayaatu baraa'atiha aayadaha lagu beri yeelayo ee lagaga fogaynayo tuhmadda fi suurati nuur fa faraxa rasuulu waa farxay wa basharaha bibaraa'atiha inay beri noqotay buu ugu bishaareeyey wa amara wuxuu amray bijaldi in la garaaco man saraxa ciddii caddaystay bilifki been abuuradka amaaniina jalda siddeetan jeedan lagu dhufto wa kaanuu alaaa saddex bay ahaayeen wa hum xamna binti jaxsh wa mistax ibnu asaasa wa xasaan ibnu saabit qaybtii horeynu soo aragnay dhacdooyin kooban bay ahayd marka intaa lagu soo ururiyey qaswatu bani lmustaliq waxaa la odhan karaa waa ghasawaadka ugu kooban duulaanadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa kuwii ugu koobnaa laakiin arrimahan dhacay marka loo eego waa qaswooyinka ugu ballaadhan uguna hadalhaynta badan waayo qaswadan waxaa la socday niman munaafiqiin oo cidd ay camar ka badan waxaa la socday guddoonkoodiiyo madaxoodii cabdillaahi bnu ubay ilaahayna qur-aanka wuxuu ku sheegay low kharajuu fiikum maa zaaduukum ilaa khabaala raacitaankoodu mushkilad iyo khabaal iyo guuldaro ayuunbu idiin siyaadinaya maqnaantoodaa la ydiin qaatay inay idinka hadhaan way raaceen munaafiqna waa ayo waa gaal islaamnimana muujisanaya gaalnimana qarsanaya oo kugu dhex nool waa abeesadaa ku dhex joogta ee markay kaa hesho taana isna ku qaniinaysa marka kanla godkeeda gelaysa markay aragtay in la arkay waxay ahaayeen isha iyo basaasiinta u gudbiya warka muslimiinta gaalada waxay samaysan jireen qidaa iyo kafar iyo waxay isku qariyaan oo waa maxay inay ummadda bay isu tusaan inay yihiin dadka dadka ugu islaamka fiican cabdillahi bnu ubay wuxuu samayn jiray intuu masaajidka ka kaco rasuulka calayhi salaatu wasalaam intaanu jimcaha fuulin mimbarka ayuu odhan jiray dadow ilaahay nebi buu idiin soo diray mugdi buu idinka saaray iftiin buu idiin saaraya dadku isbaabiinayaa haydeen ilahay baa idinku mideeyey waan adeeca oo raaca buu odhan jiray wuxuu isleeyahy hal lagu idhahdo subxaana allah oo ninkii ilahay muxuu wanaajiyey waxay bilaabi jireen salaadaha muuqda ee la arkaya inay yimaadaan salaadaha mugdigaana aanay sooba agmarin masaajidka wax badan bay samayn jireen qaswadanay soo raaceen waxay rabaan inay islaamka waxyeeleeyaan islaamka inay waxyeeleeyaanna halkee bay abbaarayaan waxay abbaarayaan rasuulka ummadday abbaarayaan ummad haddaad madaxeeda abbaarto macnaheedu waa maxay gebiga ummadaada abbaarto lakiin haddaad mijaha abbaarto cid gaar umaad abbaartay markaa rasuulkana xaggay ka abbaareen meel la yska abbaaro xagga ugu daran oo ah xagga oorida iyo dumarka waayo haddii qofka la yidhahdo ooridiisu waa xun tahay macnihiisu waa maxay ya isna waa xunye alkhabiisaatu lilkhabiisiin wاlkhabiisuuna lilkhabiisaat wاطayibuuna liطayibaati wطayibuuna wطayibaatu liطayibiin ilahay wuxuu dhigay qaacido ama sunna kowniya qofka wanaagsan inay ilaahay u xulo cid wanaagsan maadaama rasuulku yahay khayru khalqi اllah cid ilaahay abuuro cidda ugu fadliga badan wuxuu ilaahay u xulay dumar daahira oo nadiifa oo qiimahooda aan cidi gaadhayn laakiin munaafiqiin maxay rabaan inay weerar ku qaadaan oo xagga dhaqanka iyo dadnimada iyo akhlaaqda ay ka weeraraan maxaa dhacay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu samayn jiray qurca dumarkiisa ayaa raacaya wuu qorituuri jiray dabeetana qorituurka waxaa ku soo baxday caaisha riwaayadda sheegaysa oo musalama waxaa warinaya bayhaqi faqad waana riwaayad munqadica waa daciif waxaanay khilaafsan tahay dhaqankii rasuulka lagu yaqaanay oo hal qof hal dumarkiisa ka mida ayaa raaci jirtay allahuma ilaa hal mar ayay waxaa wada raacay caaisha iyo xafsa hal mar baa la soo wariya almuhim caaishaa la socotay caaisha waxay ku jirtaa hawdaj hawdajku waxa weeyaan waa buul yar oo awrka la dul saaro marna la wada dejiyo koox baa u qaybsan deeta waxay tidhi habeenkii ayaan baxay intaana ciidanku guurin markaan bannaanka isaga baxay een dantayda u baxay een soo noqon rabo ayuun baan istaabtay mise kuul ammaane igu ahayd ilan dumarku ammaane lagama waaye iyo umuuraha noocaase koo ammaane kuul ammaane igu ahayd ayaan waaye oo hadday leedahay macnaheedu waxa weeyaan waa iskaga iman la lakiin waa ammaano way ku laabato mudday raadinaysa deetana ciidankii baa la yidhi halla guuro halla raro way yimaadeen hawdajkii bay qaadeen waxay leedahay waanu yaryarayn oo taqriiban markaa way dayarayd aad bay u dayarayd waa sanadkii shanaad moogta sanadkii shanaad waxa wey markaa waaba shan iyo toban jir qiyaastii ha way yartay aad ba u yartay hilibna nama cuslayn bay tiri maca daalika ragga qaadaya koox bay ahaayeenoo nin keliya hadduu qaadaya wuu ogaan lahaa ma laba laakiin kooxdaas odhanaysa waxaa fudaydiyey waa farabadantiin deetna way iska qaateen oo way saareen waa hawdaj madhan waa iska dhaqaajiyeen iyana siay u raadinaysay heshay way soo dhaqaaqday meeshiiyo madhan deetna waxaa iska dhaadhicisay haddii aad meesha dhaafto waa lagu waaye halkana kolley waa lagu tobayaaye bartana ha lagaa helo halkii bay fadhiisatay deetna wax ilaahay ogiyo hurduun baa i timi deetna gooraan gamcayba isma ogi waa maxay macnaheedu inaanay baqayn qof baqaya ma seexda maya waxa weeyaan cidla ayay fadhidaa waa qof dumara mihi bay joogtaa cidiba jaaqla haddana way gamaysa hadiya shajaaca waa geesinimadii aabaheed ku dhalay waa geesinimadii islaamka waa geesinimadii qadarka ilaahay wuxuu kuu qoray waa ku helaya laakiin hadday marnaba yar madoobaato ummaddeennan iminka waxa weeyaan hadday mugdiba noqoto mooyi waxaad moodaa in laambaddu ilaalinayso marka iyadoo mugdiya ayay iska gamaaday waxaa jira saxaabi la yidhaahdo safwaan ibnu mucatal oo ilaahay isagana ku mashaqeeyey hurdo dadku way kala hurdo badan yihin saxaabigana wuxuu caan ku ahaa hurdo badnaan laakiin hurdadiisii buu ka faa'iideeyey macnaheedu waa maxay ciidanku ka hadhaa halka dambe iska seexdaa hadhow markuu ka dhargaabo iska soo kaca deetana ciidanku waddadoodiiu soo hayaayo shayga ka dhaca ee waxay waayaan maxaan ku dhahdaa ciddii ka lunta ayuu soo maraayo waxaasoo dhan buu usoo qaadaa hurdadiisaa faa'iide noqotay oo shayga muhiimkee ka dhaca hadday ciidanku wada socdaan cid qaada la heli maayo dabeetana wuxuu ku soo baxay qof hurdo humaag wuu ku soo dhowaaday intaan xijaabka la soo dejin buu yaqaanay subxaana allah buu i inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun sawjati rasuuliillaah wallahi waa xaaskii rasuulka awrkii waa u fadhiisiye wuu soo qaaday waa la soo socday iyagoo barqadii la degay ayaa halkaa ka soo baxeen awrkii buu dejiyey way ka degtay markaasay bilaabeen munaafiqiintii cabdullahi bnu ubaye kooxdiisii ayaa bilaabay sheekadii inay ku tuhmaan caaisha iyo safwaan inay xumaan isula hadheen warka hunuhuno hoose iyo nuxnux bay ku wadeen waana intii lasii socday maa intii xaggan loo socday gaalada waa markii madiine lagu socday muddo yar kabacdina waxaa la galayba madiina caaisha waxay leedahay mar alle markii aan imi madiina ayuun baan xanuunsaday kaneeca igu dhacday bil baan jiifay bishaa waxma ogi laakiin waxaan tabay rasuulka sala allahu alay wasalam tabacsanaantii aadka u fara badnayd ayuun baan waayey oo intuu rasuulka soo galo intuu guriga rasuulku soo galo ayuun bu dhahdaa ka warrama marka looga warramana waa iska jiifsadaa dabeetana markii aan soo yar roonaaday ayaan israacnay ummu mustax mustax ibnu asaasar oo saxaabi aynu arki doonno oo caaisha taqriiban ay noqonayaan habroodaag ay noqonayaan culimo kalena waxay leeyihin maya ee ilmaamtibaabay noqonayaan mistax hooyadii ayay israaceen waxay leedahay caaisha maanaan lahayn suuliyo oo annagu dad iska carabaan haynoo reer miyiga ahaan jirayo waxanba waanu ka hosiis jirnay guryaha laga samaysanayo marka bannaankaasaanu isaga bixi jirnay bay leedahay amrunaa amru alcarabi alawal sidii qoladii hore isaga noolaayeen ayaanu kaga xanaaqi jirnay kunufkan iyo kaniifyada iyo suuliyada markay meel dhexa maraysaynu soo noqonnay ayaa islaantii weynayd ay maradeedii ku turunturootay markay turunturootay bay tihi tacisa mistax mistaxa hoogo waa inankeedii caaisha way difaacaysaa ma nin saxaabiya oo badan xaadiray ayaanu habaanaysaa bay ku tir say tihi hoogto miyaad waxba maqal wuxuu ninku wado waa inankeeda naa wuxuu kaa sheegay miyaad maqal iyo muxuu iga sheegay warba may haynin waa kuwa ilaahay ku tilmaamay almuxsanaat alghaafilaat almu'minaat waa haafilaat waxa la wado iyo waxa la hayo iyo maaha in qofku noqdo wakaalata amba waa inuu wax walba hayo war kastoo la sheego maaha khaafilaat ilaahay dumarka waa ku ammaanay warba may haynin markii baa loo warramay waxay tihi fastadtu maradan calaa maradi xanuunkaygiiba xanuun kalea igu biiray rasuulkii baan ku yidhi sala allahu aleyh wasalam ii fasax inaan guriga aabba iyo hooyaday aan gaadho deetan waa loo fasaxo way tagtay hooyadeed bay weydiisay waa la lahaabay tagtay aabbaheed ba weydiisay waan maqlayni deeta waxay tihi hurdo marnaba indhaisumaan keenin ilmana igamay go'in ilma marnaba igamay go'in iyadoo sidaasa ayaa rasuulkana waxyigii baa raagay waxyigii markuu raagay rasuulku caalimulgeyb maaha ma ogo wax dhacay markaasuu wuxuu u yeedhay laba dhallinyaro ah oo uu la tashanayo waa waxyaalaha culamada qaarkood ay yidhaahdaan talada waa la rogrogaayo kolba nooc baa lala tashadaa mar baa lala tashadaa da'da dhexe marbaa da'da weyn marbaa da'da yar cali ibni abi aalib iyo usaama ibnu zayd buu u yeedhay wuxuu ku yihi ka warrama maxaanu yeellaa usaama wuxuu yidhi cali baa wuxuu ka odhanayaa yaa rasuul allah dumar ilaahay kuma soo ururin caaisha dumar ilaahay caaisha kuma soo ururin macnaheedu waxaa weeyaan waad ka maarmi kartaa hadday wax dhaceen laakiin intaana tallaabo qaadin bal warayso inanta khaadimanta ee shaqaalaha iyadaa war badan ku siine labadaasu israaciyey waa arrinkaa caaisha muddo dheer guntatay ha ee in badan u guntanaa kelmaddaas usaama ibnu saydna wuxu uhi yaa rasuul allah waa ehelkaagii oo waa reerkaagii oo wanaag mooyaane xuba kuma ogin laakiin labadoodu waxay isku raaceen bal inantaa waraysaba shaqaalaha gabadh laydhaa bariira ina waxay tihi maxaan ka sheegaa waaba inan yaroo waxay ka lulootaa qooshka inay dabolato qooshkeeda iyo cajiinkeeda inay daboloto ka gamaadaa iska daa xumaan kale iyo dhibaato kale markaasay timaadaa waxarta yariyo wixiiba way ka laacdaa caruurnimuun baanu ku ognay rasuulku markaasuu sala allahu alayh wasalam ayuu istaagay mimbarka markaasuu uhi yaa iga qabanaya ninkan dhibaatadiisu ay ilaa reerkaygii marayso waxa weeyaan maadaama rasuulku sala allahu alay wasalam uu yahay asbaru nnaas dadka ugu sabir badan oo ugu dulqaad badan haddana sabirkiiyo dulqaadku marmar buu soo go'aa marmar buu heer gaadhaa rasuulku markaa waxay gaadhay heer adag cabdillahi ibnu ubay ayuu le yaa iga qabanaya masaajidkana waa la buuxaa usayd ibnu xudayr oo qabiilka aws la yidhaahdo markaa guddoomiye u ah oday u ah ayaa istaagay wuxu uhi yaa rasuula allah ninkan laga cabanaya ead ka cabanaysee ku dhibay hadduu reerkayaga yahay anaa gacan wax kaga qabanaya hadduu walaaladayada yahay khasrajna nacamar macnaheed waxa wey haddii aniga qabiilkaygan uu yahay cidna weydiin maayo haddii kale miyaa nacamar amarkaagaanu fulinaynaa dabeetna waxaa istaagay sacad ibnu cubaada oo jilibka kale isna dabeetana nin wanaagsan oo qiimo badan buu ahaa markaasaa shaydaanku waxoogan u dhex raaciyey dabeetna wuxuu idhi inaka la kadaab been baad sheegaysa waxaanad ogaatay inaanu reerkiina ahayn saasaad ugu soo dhiiranaysa kana wuxu uhi innaka munaafiq tujaadilu cani almunaafiqiin adna munaafiq baa too waa ku raaciyey munaafiqiintana waa u doodaysa hadalkii baa taagtaagmay rasuulku sal allahu alay wasalam fidno kaloo arko aloosano wuu soo degay wuu dejiyey wuu aamusiyey arrintii u dambe bas iyadoo caynkii ay tahay ayaa rasuulku sal allahu alay wasalam iska soo dhaqaaqay mixnad buu maray mixnad iyo dhibaato iyo imtixaan aad u culus wuu soo dhaqaaqay wuxuu yimi gurigii abubakar oo caayisho joogto abubakar baa soo fadhiistay waxaa soo fadhiisatay xaaskiisii oo caaisho hooyadeeda ayaa soo fadhiisatay deetana rasuulku uu bilowday ina alxamdu lilaah naxmaduu tacaala uu furfurtay deeta wuxuu idhi yaa caaisha in kunti barii'a fasayubari'iki illaahu caaishaay haddaad beri tahay ilaahay wuu ku beri yeeli doonaa oo marnaba ilaahay ku dulmii maayo ku duusii maayo haddii aad dembi ku dhacday caaishayna wain kunti almamti bidembin fastakfir illaah caaishay haddaad dembi ku dhacdayna adunbaa iska kaayooge ilahay dembi dhaaf weydiiso addoonku hadduu ilahay dembi dhaaf weydiisto alla waa ka toobada qabalaayo ilahay waa u dhaafaa waxtimar alle markuu rasuulku intaa yidhi ayaa ilmadii hililiqda aan hayey ay go'day mar keliyaan waaye waxaan ku uhi aabbahay aabba iiga jawaab wuxuu uhi maxaan idhahdaa rasuulka ilahi maxaan ugu jawaaba maxaan soogay ba anugu hooyadeed bay ku jeesatay hooya adigu bal iiga jawaab oo maxaan ku jawaabaa maxaanse rasuulka ilaahay ugu jawaaba markaasaan idhi bay tidhi haddii aan idiin qirto arrin ilaahay uu ogyahay inaan beri ka ahay waa i rumaysanaysaan waayo warkanaa laydinku disay laydinku disay laydinku disay dabeeto waa iska rumaysateen marka waxay iga sugaysaan uun waa inaan qirto waxaanan shaqo ku laha inaan qirto haddaan dafiro ilaahayna waa i og yahay inaanan shaqo ku lahayne ima rumaysanaysaan walaa ajidu lii walakum maalan ilaa abuu yuusuf tusaale kale idinma hayo idinka iyo aniga yuusuf aabbihi mooye nebi yuusuf aabbihi mooye waxay tiri waxaan isla soo qabay yacquub maasaan magaciiba magaciiba xasusan waaye magacii yacquubba uu ii gooyey qofku markuu naxsanyey ama uu cadhaysanyey ama xaalad kale uu ku jiro waxyaala uu yaqaanay oo caadi ah ayaa marmar u goynaya qofku yaqaano magacii ilaabaya adiga hebel waxaan ku ihi buu odhanaya su magacii waayaya waxaan leedahay yacquub baan waayey deeta waxaan dhi abuu yuusuf fa sabrun jamiil wallahu almustacaanu calaa ma tasifuun xadhig la yaab lay qabsatay waxay tihi fa sabrun jamiil sabir wanaagsan unbay ahaaday kol haddaan waxba hayni isku caddeeyo idina aydaan waxba iga dhegaysanayn waxay ila gudboon waa sabir wanaagsan oo bilaa cabasho ah wallahu almustacaan ilahay baan gargaar weydiisanayaa calaa ma tasifuun waxaanaa sifaynaysaan dhammaantiin ee qaarna ay sheegayaan qaarna ka guuxaya waxa weeyaan ilahay baan gargaar weydiisanaya ilahay gargaaro markaasaa rasuulka alayh isalaatu wasalaam dhididkii qaban jiray marka jibriil soo dego ee waxyigii ayaa qabtay aruuxadaa uu dhididaya dabeetana mudduus la maqnaanaya abubakar baa dib uga hadlay wuxuu leeyihi haddii rasuulka alayhi isalaatu wasalaam waxyigu siiya raagi lahaa anu waaba dhiman lahaba ma dhiman kawbaan odhan waayo abubakar iyo iyo iyo bintu abi firas bintu abi firas waa caaisho hooyadeed labadooduba aad bay u baqanayeen maxay ka baqanayeen inay aayado soo degaan aayadalla caaisho way sinaysatay oo weligeed la akhriyaba ay ka baqanayeen ilaa xuma oga iyaguye waxay islahayn ceebtii adduunka ilaa qiyaamu saaca qur-aan baa laydinku akhriyi doonaa caaisho lafteeduna waxay leedahay waan is ogaa in ilaahay beri yeelaayo laakiin marna meesha maan soo dhigan qur-aan baa adiga kuu soo degay awga naftaydu waa igala yarayd qof qur-aan ka soo dego lakin waxa islaa rasuulka yargam iyo wuu riyood riyada ambiyaduna waa waxyi deeta wuxuu odhan doonaa riyaan ku arkay inay beri tahay anigu riyumans lahaa riyadaa kula meeqaana laakiin qur-aan iyo aayadiyo toban aayadood oo bogdhanah oo aragteen boga qur-aanka ina aladiina jaauu bilifki cusbatu minkum ayaa kugu soo degi marna meesha maradaba uma golayn meeshana ma soo dhigan markii rasuulka sidaa looga fuqay ee waxyigii dhammaaday isagoo dhoolla caddaynaya ayuu idhi abshiri yaa caaisha caaishaay bishaarayso fa ama allaah faqad bara'aki ilaahay waa ku beri yeelay caaishaay bishaarayso hooyadeedii iyo aabbaheedba waa boodeen caaishaay u kac rasuulka oo rasuulka u mahadnaq waa iska sii fadhidaa u kici maayo ilaahay mooyaane cid kala mahadin maayo macnaheed waxay leedahay waxoogay waxaa isku jirtaa inay tusto inaan ilaahay beri yeelay oo dadkani wada biniaadayiin xataa rasuulku aanu warba haynin wax ilaahay u warramo mooyaane aanu war haynin dabeete waxay tihi cidda warka keenta waayo waa ilaahay ilaah unbaan ilaahay u mahadnaqayaa oon u shukrinaqaya waa kuwa aayaduu soo degay waa halkay culimmadu ka yidhaahdeen qofka dib u soo hadal qaada ee caaisho ku sheegaa wuu kufriyaya wuu gaaloobaya qofka idhaa caaisho beri maaha ee dembi bay samaysay toos buu diinta uga baxaya waayo wuxuu noqonayaa mukadib lilaayaat aayaduu beeniyey wuxuu noqday qof caayay ummi lmu'miniin cayda ummilmu'miniinta calaayan oo lagu gaaloobaya marka bi hadi almunaasaba waxaa jira qolooyin shiica la yidhaahdo oo inta ilaahay badiyey cid laga hadlo ee adduunka kaafiriin joogto ee gaala ay joogto duqaada ay joogto mujrimiin ay joogaan la jeclaysiiyey cayda saxaabada waa shiicada xataa ay gaadheen qur'aanka aayado ka mida inay ku fasiraan caaisha markay fasirayaan ina allaha ya'murukum an tadbaxuu baqara ilaahay wuxuu idin farayaa reer bani israa'iilow inaad sac gowracdaan ay waxay ku fasirayaan sac looma jeedee ilaahay wuxuu idin farayaa inaa caaisho gowracdaan inaa caaisho gowracdaan subxaana allah ayaamo yar ka hor usbuuc ka hor nin sheeganayey inuu shiici yahay kuwait wuxuu ka qabtay telefishon buu ka soo baxay wuxuu ka sheeg wuxuu muxaadaro dhan buu jeediyey oo ku bilaamaysay oo ku dhammaanaysay caaisho caydeed waata kuweyd oo dhan gilgilatay ilaa isagii laga qaaday jinsiyaddii oo loo eriyey xaggaa iyo ingiriiska u tegey ingiriiska buu ka soo furtay janal gaalana dee waa jecel yihiin in maxaanku idhahdaa diinta ilaahay la caayo saxaabada la caayo la caayo sawjaadka rasuulka alayh isalaatu wasalaam waxaa buu furtay janal telefishon oo halkaa ka soo bilaabo laakiin muslimiinta ingiriiska joogta haddana weli waxay ku wadaan xamlad noocaas marka waxaa loo jilciyey inay caayaan saxaabada abubakar bay ka bilaabayaan oo cumar bay ku xigsiinayaan oo cusmaan bay caayaan oo caaisha waxabay aaminsan yihiin saxaabadu gebigeedu inay gaaloobeen toddoba marka laga reebo toddoba iyo siddeed iyo sagaal bay isku hayaan qaar sagaal bay leeyihin qaarna toddoba subxaana allah markaasay culimmadu waxay idhahdaan marka yahuudda loo tago ee la ydhaha yahuudey yaa ummaddiina ugu khayr badan waxay idhahdaan asxaabu muusa muuse asxaabtiisii kiristanka haddii loo tago la idhaahdo ummaddiina yaa ugu fadli badan xawaariyiintii ciise la halgamay ee ciise la socday ayaa ugu khayr badan shiicaad u tegaysaa ummadda yaa ugu daran oo ugu dhib badan oo ugu khayr daran asxaabtii rasuulka ee odhanaya subxaana allah taasina waxay ku tahay asxaabtoo keliya caay kuma ahee rasuulkay caayeen calayhi salaatu wasalaam oo sidee rasuulka caay ugu tahay waxay rasuulka caay ugu tahay ninka asxaabtiisuunbaa laga eega can ilmar'i laa tasal wasal can khaliilihi ina alkhaliila bilmukhaalali yaktadi ina alqariina bilmuqaarani yaktadi qofka waxaa la eegaa isaga lama horaystee saaxiibkiisaa la eegaa haddaad tidhaha asxaabtii rasuulka o dhan way xumayd macnaheedu waxa weeyaan qofkan inuu leeyahay rasuulkuna waa xumaa walciyaadu billaah dhinac kale caybay kaga tahayoo saddex iyo labaatan sannadood oo rasuulku asxaabta tarbiyeynayey oo wax u sheegaayey oo intaa waaninayey oo intaa cilmigooda dhisayey cibaadadooda akhlaaqdooda dhaqankooda iimaankooda inaan waxbaba qabanin oo mar alle markuu sidaa u dhintay ay wixiisiiba bedeleen ayay sheegayaan markaa shiicadu waa kuwa noocaas waxaana aasaasay asalka shiicadaba nin yahuudi oo laydhaha cabdillaahi ibnu saba ibnu sawda oo yaman joogi jiray ayaa aasaasay marka caaisha radi allahu tacaala canha munaafiqiinta hadafka ka dhiganaya waxaa ka mid a kuwan iminka caayaya xilligan kuwa caayi doona gaalada nooc walba waxa wey waa umma almu'miniin waata soo warisay axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam hal saxaabi ayaa ka xadiis badan abi hurayra ayuunbaa ka xadiis badan cabdillahi bni camr bni caas oo la moodi jiray inuu ka xadiis badan yahay iyada ayaa ka xadiis badan xaqiiqatan marka waxaasoo cilmi ah saxaabadu markay isqabtaan caaishaa loo noqon jiray oo la weydiin jiray iyadaa kala saari jirtay markaa radia allahu canha wa ardaaha waxaa inoo dhiman keliya waxa sheekada wadoo dhani waxay ahay munaafiqiin munaafiqiintii lama taaban waxaa ku jiray saxaabadaba saddex saxaabi mistax ibnu asaasa oo guriga abubakar joogay caaisha ay guriga kusoo wada koreen oo abubakar nafaqayn jira abubakar waxsiin jiray iyo xasaan ibnu saabit shaacirkii rasuulka gabayaagii iyo xibna binti jaxsh oy walaalahaayeen sayna binti jaxsh caaisha waxay tidhi gabadha keliya ee igu dhadhoweyd marka laega qurux marka laega garasho iyo raganimo marka laega qurayshnimo waxay zaynab may hinaasihii muu gelinin inay warkan wado ee diinteeda iyo iimaankeeda qabtay laakiin waxaa u hinaastay walaasheed walaasheed baa hawsha dhinac ka gashay xibna bidshaash saddexdii waa la soo qabtay waa la karbaashay mid walba waxaa lagu dhuftay siddeetan jeedal oo been abuurada been abuuradku qofka laga been abuurto ee zino lagu tilmaamo eed soo caddayn weydo waa siddeetan waxaan dhallinyaradu iska saashanayaan ee qofka iska odhanayaan waxa weeyaan hebelba kuma dhalin sheegataa tahay waxa weeyaan nasabkaaguba sax maaha garac baa tahay kanaatay intuba waa sino haddii xukun islaam lagu dhaqmayo waxaa lagu leeyay soo caddee afar shaahid keena afar markhaati haddii afartaa lagaa waayo siddeetan jeedal baa lagu dhufanaya soo ma taqaana qaar leh ree hebel nasabba maaha mamuu dhalin hebel macnaheeda waa maxay ummad dhan buu qasbay haddii caaisho keliya qofkii qatwe la haystay ka ummad dhan yidhi ka warran waa awlaadu zina waa khatar weeyaan marka waa in afkan la ilaaliyaa siddeetan baa lagu dhuftay oo munaafiqiinta oo kii war kaba bilaabay uu ku jiro maxaa loo karbaashi waaye munaafiqiinta maxaa iyaga loo garaaci waaye ee saddexdan keliya loo garaacay culimmada qaar waxay leeyihin munaafiqiintu khabiisiin bay ahaayeenoo waxan mabay cadaynine si yaroo kale u odhan jireenoo waxbay qalqaloocin jireen kuwana way ku bashaaqiyeen oo way caddeeyeen culimo kale waxay leeyihin maya arrintaas waa baciid laakiin ta ka saxsan waxa weeyaan munaafiqiintu ma daahiroobayaan iyagu kani waa muumin waa muumin dembaabay siddeetan jeedal marka lagu dhufto dembigii uu ka beri noqonaya dembigii nadiif buu ka noqonaya munaafiqna haddaad milyan ku dhufato waa kaafir kaafirna ma daahiroobayo waa inay naari u daahirisaa naartaa loo daynayaa naartu ha ka jarto laakiin muuminka waa laga jaraya waa lasii daahirinayaa si isagoo nadiifa ilahay uu u qaabilo subxaana wa tacaala oo dembigii ka dhacay waayo xadku qofka haddii xad laga jaro oo la xado wuu sinaystay xad baa laga jaray dembigii xadkaasuu raacaya ee khamri buu cabe waa la xaday wahaakada qowlka adiladiisa ay xooggan tahay waa kaas marka qadiyadaas waxay tilmaamaysaa munaafiqiinta iyo khatartay leeyihin iyo waxaa la idhahdaa ku tirikutaanta iyo sida ummadda u kharibto waxa la lahaa waa in aad iyo aad laysaga ilaaliyaa in jaakum faasiqun binaba'in fatabayanu waa in layska hubiya kharaja maca rasuuli sala allahu alayh wasalam rasuulka waxaa la baxay min nisaai dumarkiisa fii qaswati bani lmustaliq asayidatu caaisha wa umu salama wa fii asnaai rujuuci iljeyshi ciidanku markuu soo laabanayey madati sayidatu caaisha waxay u dhaqaaqday liqadaa'i xaajatiha danay leed inay soo gudato walamaa caadad markay soo laabatay iftaqadad waxay tagtay ciqdaha kuusheedii farajacad way laabatay tabxasu canhu iyadoo raadinaysa wa bacda an wajadatu markay heshay rajacad way soo noqotay fara'at iljeysha ciidankii bay aragtayoo qad taqadamaha hore u maray oo tegeyba faqalaba calayha annowm hurdadii baa ka xoog badatay fanaamat fi dariiqi goobtii weli dariiqi maaha goobta lafteeda seexatay wa kaana safwaanun mucatal yasiiru waxa uu soconayey wara'a aljeyshi ciidanka gadaashi yatafaqadu waxa uu baadhbaadhayey daa'icatan wixii lumaa ayuu soo qaadi jiray falamaa wasala cindaha markuu soo gaadhay agteedii wa ra'aaha uu arkay carafaha uu aqoonsaday fa anaakha wuxuu tu'iyey raaxilatahu neefkiisi wa arkabaha waa fuushiiyey min hayri an yatakallama bikelima kelmad iyagoon ku hadal uma saara waa dhaqaaqay yaquudu raaxila neefka ayuu sii waday xataa laxiqa biljeysh fatahamuuha waxay ku tuumaysteen bisafwaan watawallaa waxaa tawaliyey kibar alifki been abuuradka inta ugu weyn waxaa tawaliyey oo soo amaamudoo diyaariyey cabdullahi bni ubay ra'iisu lmunaafiqiin wa kaana arasuulu bayna musadiqin wa mukadib qodobkaa uu leeyahay rasuulku wuxuu u dhexeeyey inuu rumaysnaa iyo inuu beenaysnaa waxa weeyaan qodob aan sax ahayn rasuulku ma inaanu waxba ogeyn oo aanu ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ogeysiin mooye wax kale ka warhaynin laakiin marnaba muu rumaysan mana dhici karta inuu rumaysto rumayn iyo beeninna umuu dhexaynin laakiin war hel un baanu ahaynoo wax waraanu haynin lima usheeca canha wixii la faafiyey xataa nasalad ilaa ay soo degtay aayaatu baraa'atiha aayadihii lagu beri yeelay bi suurati nuur fa farixa rasuulu waa farxay wa basharaha wuxuu ku bishaareeyey bibaraa'atiha inay beri tahay wa amara wuxuu amray bijaldi in la jeldiyo oo la garaaco man saraxa cidda caddaysay bilifki been abuuradka amaaniina jalda kuwii ku dhawaaqe wa kaanuu alaaa wa hum xamna binti jaxsh ximna ayaa fasaaxo badan wa mistax ibnu asaasa wa xasaan ibnu saabit wala alihi waasxaabihi lquri lmayaamiin wataabiciina lahum biixsaanin ila ywm ddiin waxaynu ku soo jirnay mujrayaadkii siirada rasuulka calayhi salaatu wasalaam gaar ahaan qaybtii dambe ee madiina gaar ahaan marka la sii saaro qaybta jihaadka iyo rasuulku sala allahu calayh wasalam sida uu diinta ugu halgamayey waxaynu soo aragnay xawaadiftii dhacday sanadkii shanaad weli iyagii baynu ku guda jirnaa dhacdooyinkii sanadkii shanaad dhacay waxaa ka mid ahaa qaswat lkhandaq fi sanati alkhaamisa sanadii shanaad xadasad waxaa dhacday qaswat lkhandaq wa tusamaa waxaa kaloo lagu magacaabaa bilaxsaabi aydan qaswadii axsaabna waa la ydhaahdaa maxaa loogu bixiyey lianna kasiiran in fara badan oo min qabaa'il alcarabi qabaa'ilkii carbeeda iyo walyahuudi yahuudba ijtamacuu isu soo bahaystay limuxaarabati almuslimiin nebiga iyo muslimiinta inay la dagaalamaan wa xaasaluu lmadiina madiinana way godoomiyeen waana isku gadaameen suwar baanay ka qabteen wa kaana cadaduhum tiradoodu waxay dhammayd casharata aalaafi rajul toban kun oo nin yar-asuhum waxa u guddoon ahaa abu sufyaan ibni xarb faxafara nabiyu nebigu wuxuu qoday sala allahu caleyh wasalam xawla almadiinati madiinaha reeraheeda wuxuu amray in la qodo khandaqan khandaq waraar dheer good weyn in la qodo biishaarati waxaa ku taliyey salmaan alfarisiy khawfan isagoo ka baqanaya min alhujuumi weerarka ku soo foolle waistamara alxisaaru godoomintu waxay socotay khamsata cashara yowman shan iyo toban maalmood ilaa an tafaraqad ilaa ay kala tagtay kelimatu alaxsaabi kelmadoodii iyo ishaysigoodii ilaa tafaraaro ku dhacay wa sallada allahu calayhim ilaahay wuxuu ku salliday riixan shadiida dabayl daran wa junuudan iyo ciidamo lam yarawha aanay arkayn oo malaa'iga qallacad dabeeshii waxay tuurtay qallacad waxay fujisay awtaadum qodimadii ay teendhooyinka u samaysteen ayay tuurtay wa kafa'ad waxay gembiday quduurahum dheriyahay wax ku karsanayeen wa safad calayhim iyagana waxay ku daadisay aturaaba ciid bay indhaha iyo sanka uga buuxisay wa ramatum waxay ku tuuraysay bilxasa qururux fa harabuu min leylatihim isla habeenkiiba waa ay ka dhaqaaqeen waxaynu soo maraynay rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhacdooyinkii isaga iyo saxaabada ku wajahnaa waliba waxaynu maraynay dhacdooyinkii markii xaaladdu ay faraha ka baxday ee ay gaadhay in gacan la ysula tago qaswadii waxaynu soo marnay bani lmustaliq waxaynu hore kalenu usoo aragnay qabaa'ilkii yahuudeed ee saddexda ahaa hadday yihiin banu qaynuqaac iyo banu nadiir iyo banu labada ayaan odhanay saddexe laba ka mid a banu qaynuqaac iyo banu nadiir oo labadaba laga heriye madiina banu qaynuqaac oo ugu horreeyey saasay iskaga maqnaadeen iyagu nimanka la ydhaha banu nadiir oo aad u dhib badnaa waxay degeen meesha la ydhaha khaybar khaybar bay weli ka wadeen dhegar mareegii iyo xeeladii iyo inay muslimiinta ay u kayd mareegaan mareegaan maxay sameeyeen koob iyo toban oday oo yuhuuda ayaa ka dhaqaaqay khaybar waxay u dhaqaaqeen xagga iyo qabiil la ydhaha kadafaan oo reer mihiya oo raacato aad u fara badnaa deete waxay ku yidhaahdeen hal lakum fii hujuumi almadiina war madiino weerarkeeda dan ma ka leediin saydhaan annagu waxaanu maxaanu ka weeraraynaa waxay dhahan timirta madiina timirta madiine oo dhan haddaa madiine qabataan waxa weeyaan waa ka faa'iidaysaan wax alla wixii nooga soo baxa khaybarna kala barh baanu siinaynaa oo qalabka lagu dagaalgelaya dhaqaalahana annagaa bixinayna welibana qurayshna waan u tegaynaa qurayshna way u tegeen qurayshina marka horeba dagaalka diyaar bay ahayd qurayshna waxay ku yidhahdeen qarashka dagaalka annagaa bixinayna waxay soo sameeyeen xulafo waa qaabka iminka adduunka u dhaqmaan quwadaha waaweyni ee aanay dal islaama weerarayn ilaa ay intaasoo dowladood isu tagaan oo intaasoo meelo soo maraan oo kol boqol ay wax ka soo dhaadhiciyaan ma qaadaan duulaan waa ficil yuhuudeed waa tallaabo yuhuudeed labadii qoloba waa yahay bay yidhaahdeen qurayshi waxay diyaariyeen afar kun oo nin qolooyinka kale lix kun bay diyaariyeen waa toban kun oo askari oo diyaara haddaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam aanu baraarugsanayn oo ilaahay aanu warka soo siinin oo muslimiinta kada lagu helo oo lagu soo kadiyo xaaladooduba saamay ahaateen waayo culamada taarikhdu waxay leeyihiin madiine waxaa ku nool dumar iyo carruur iyo xataa yuhuuddii ku sii harsanayd marka laysu wada geeyo tobankaa kunbay ahaayeen laakiin waxay ku roonaayeen warkaa loo soo tabinayey markiiba waxaa warkii soo tabiyey cabaas ibni cabdilmualib rasuulka adeerkii oo jooga maka ayaa warkii soo diray markii warkii la xaqiiqsaday inuu run yahay ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam asxaabtii isugu yeadhay ummaddu waa inay wada tashataa dhib iyo dheefa waa in laga wada tashadaa hadday maalintu xumaato laysku soo dhaqaaqo aa maanta aynu tashanno maalinta xaaladdu badhaaro tahay in aan laysku soo laabanayn ma noqonayso ummaddaas ummad waa inay dhibaato markay timaado laysu yimaadaa dheef marka la hayo laysu yimaadaa mar kasta waa in la tashadaa waa la tashaday maxaanu yeelnaa ciidanka intaa lag baynu ku soo foolleh ogo marka laysu yimaado ee maskaxda laysku biirbiiriyo waxbaa soo baxa maskax aanad filayn fikrad aanad filayn qof aanad ka filayn buu ka soo baxaya hadduu doono nin meesha joogay oo saxaabiya oo dhowaanba la soo xoreeyey waa salmaan alfarisi oo qiso dheer soo maray oo kutubta taarikhdu ay qorto oo hanuunku raadinayey ayaa isagoo hanuunay weli yuhuudi ba addoon u ahaa waa la iibiyey isagoo xora rasuulku sala allahu calay wasalam maalin dhow buu xoreeyeyba oo ku uhi wararodoo mukaatabo samee mukaatabadu waa maxay ka ku haysta iska soo iibso oo waxa tira waniyoo lacagaan kuu keeno ku xoroobo igu qor deeta wuxuu ku idhi saddex boqoloo timiraad ii beeraysaa saddex boqoloo geed abqaal boqol diinaar waa lacag aad u badan taana keen rasuulku wuxu uhi alayh salaatu wasalaam soo qaada dhirta saaxiibkii soo caawiya salmaan waa la soo caawiye waxaa loo keenay dhir yaryar dhirtiina rasuulkaa biyasaa ugu shubay oo ilaahay subxaana wa tacaala barakadii uu saaray wuxuu ihi geedba igama xumaanin geed walbaa marka soo baxo mid kalean kasii gooya saddexii boqol ba u abqaalay lacagtii baa hadhay rasuulkaa kuus loo keenay dahaba kuus dahabaa loo keenay deeta wuxu uhi mee kii farisiga ahaa way kan buu yidhi deeta wuxu uhi hoo qaadoo iskaga soo bixi oo yaa rasuulallah intan iyo wixii laygu lahaa shaqaba iskuma lahee orowda adigu geey deeta wuu geeyey miisaankaa la saaray wixii uu doonayay bay ka badatay maalintaasaa la soo xoreeyey oo qof caadiyo saxaabada kusoo birow noqday saxaabigii baa dhex fadhiya khibraddu hayaa waayo waa faris iyo iiraan iyo bariga weeyaan wuxuuhi yaa rasuul allah inaa kunaa idaa xuusirnaa khandaqna annagu waxaanu lahaan jirnay marka nalaga itaal badan yahay waxaan isku wareejin jirno waraar weyn kood weyn oo aan faras hura ka soo boodi karayn wax kale lagu soo dhaafayn ayaanu samaysan jirnay fikraddii baa la qaatay deetana rasuulku saxaabada uu qaybiyey sala allahu calay wasalam in la fuliyo oo la qodo godkii ayaa la go'aansaday weliba magaalada waxaa xidhan saddex qaybood qayb waxaa ku xidhan beero oo lama soo maraba laba meelood kalena waxaa ku xidhan buuro qaybta waqooyin baa furan qaybtii waqooyi aad u dheerayd baa toban saxaabiba in lagu qoray toban cishay qodaye dhacdooyin aad iyo aad u fara badan baa ka soo maray kutubta dheeraysa ayaa qorta almuhim qolaalkii waa la dhameeyey saxaabaduna diyaar bay ahaayeen welibana munaafiqiintu waxay samaynayeen way ku dheelleelayeen rasuulku sala allahu calay wasalam marka la qodayo isna wuu la qodayey wuu dhiirigelinayey wuxuu samaynayey marka ay meeli ku adkaatana isagaa loo yeedhayey maalin bay waxay mari waayeen sallax weyn deetana waxay ku leeyen ya rasuul allah sallax baan mari weynay anaa burburinaya buuri ii dhiiba mandaraqi deetana mar buu ku dhuftay sallax waa la yaqaana markuu adag yahay uu hilaaca wuxuu bixiyaa iftiin markuu iftiinka bixiye buu yihi allahu akbar futixat lii kunuusu kisra ilaah baa weyn waxaa lay furay kaydkii dowladda faris la ydhaa iyo eeraan munaafiqiintu way is eegeen waxay dhahen maxamedna wuxuu u bu'ayaa kisra iyo meelaha inaguna waan kaadi tegi karlaanay baqa awgeed waanu baqanaynaa waynu kaadi tegi karlaanay isna dawladii waaweynaa isku taaraya haddana mar kaleu ku celiyey wuxuu ihi waxaa lay furay qusuuru aruum fooqyadii ruum ayaa lay furay fooqyadoodii baan eegaya casaa iminka haddana mar saddexaad buu ku celiyey wuxuu ihi waxaa lay furay abwaaba sancaa albaabada sancaa iyo yeman ayaa lay furay waa saddexdii mawladoo loogu horqabtay ee dowladda islaamku ay ku fida weeyaan markuu saddexaa goor ku dhuftay ayuu baalkiiba noqday gebigiisu dambaska u noqday waay rasuulku sala allahu calay wasalam saxaabada kama xoog weyneyn laakiin wax baa u gaar ahaayo amar ilaahay oo gaara ayuu watay waxay ka caban jireen gaajo rasuulka u yimaadeen sala allahu calay wasalam waxaa isu raacay gaajo iyo dhaxan iyo hawshii baa isu raacday iyagoo caloosha ku xidhay dhagax dhagax gaajo awgeed halhal dhagax rasuulku calooshaa buu ka qaado laba dhagax baa ugu xidhan hadday iyagu hal gaajo dareemayaan wax ka sii badan buu dareemaya sala allahu calayh waaalih wasalam isagoo waa rasuulkii la dooransiiyey in buuraha iyo dhagaxaanta dahab looga dhigo iyo inuu nebi addoonoo maalinna cuno maalinna qada inuu noqdo markaasuu ad- ayuu doortay inuu noqdo addoon nebi ah oo marna hele marna waaya ilaa ay dhacday maalin maalmaha ka mid a saxaabigii dhallinyarada ahaa ee aadka u firfircoonaa jaabir ibnu cabdillaah ayaa adkaysan waaya xaaladdu rasuulku ku arkay kaasho isma qariso iyo diiftu deetna wuu dusay xaaskiisa wuu tegey naaxuma haysaa waxay tihi wax yaroo daqiiq yar baa inoo taalla oo wax kale ma inoo yaalla de mee waxartaa yare guriga iska joog joogta naa waxartana isugu joogsanyo laba qofoo kalean u yeedhayahay waaya u yeedh rasuulku dhegta u saaray sala allahu alay wasalam yaa rasuul allah cunto yar baan sameeyey adigee laba qof oo kale ina mari wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam yaa ahla alkhandaq waa ciidankii saddexa kuna nin ahaa waa wixii saddexa qof loogu talagalay saddex kunoo nin baa loogu yeedhaya yaa ahla alkhandaq ina jaabira sanaca lakum dacaaman fa- fahalumuu waar cuntaa jaabir inoo sameeyeyna mariya saddex kunoo askari wale wuxuu ugu daray dherigana ha sii dejinina daa- maaratay waxaana ku dubaysaanna ha sii joojinina ee ila suga mar alle markuu gabadhi u yimi ayuu yihi waa ka rasuulka iyo ciidanka o dhan baa soo socday saxaabadii markaasay booday kelmaday tidhi hadallay tidhi hadalladee waad garanaysaa dumar qof dumara oo cid aanay sugaynin ama aanay ku talagelin laga dul keeno iyo dee waxaanay maradaba ugolaysa haddana way isbarqabato waxay tidhi rasuulku ma ku weydiiyey suu yidhi haa markaasay tidhi idan allah wa rasuuluhu aclam kol hadduu ku weydiiyo kuuli maxaad haysaa ood u sheegtay isagii ilaahay waa xisba og iska dhaaf way isbarqabatay laakiin markii hore waxoogay ku furtuurta markuu rasuulku yimi sala allahu calay wasalam dherigiina waxbuu ku akhriyey cajiinkiina waxbuu ku akhriyey sidii baa loo dubayey dumarkii jiiraankaa loo yeedhaa toban toban bay ciidanku u soo galaan way ka hirqadaan isagoo dherigii sidii u karayo laxoodiina sii loo dubayo ayaa lagu wada noqday khandaqi dhacdooyin aad iyo aad u fara badan baa soo maray laakiin waa la dhameeyey qolooyinkii kale waxay leeyihiin muxamed iyo asxaabtiisa khalaas maantaynu soo xidhid siibaynaa maantaynu baabi'inaynaa warna ma hayaan intayd noonaynu ka badan nahay magaaladoodan ugu tegaynaa dumar iyo carruur cidnama kala reebayno iyagoo saa ku soo socda ayuun bay la kulmeen waxaanay weligoodba ku talagelin carabina maba aqoonba waa haadaan dheero intee leeg markaasay dul istaageen alla waxay sameeyaan bay garan waayeen waxay dhahan wallaahi tilka makiidatun maa carafatha alcarab wallaahi waa xeeladaan carabi aqoonin meel kale ka timi bay idhahdeen way isgaranayeen inay meel kale ka timina de waa inagii tilmaanay maxay sameeyeen halkii bay degeen tala way ku ciirtay waxay sameeyaan bay garan waayeen wixii ugu horreeya ku fikiraan wuxuu ahaa inay aasaan aasitaankina saxaabadiiba halkaa soo taaganoo ka u soo dhowaadaa leeb baa lagu asqaynaya harka lagaga dhigaya ilaa ay dhacday rasuulka calayhi salaatu wasalaam tilaba saddex goor in salaaddu ku dhaafto siday nimanka ugu asqaynayaan leebka ay kaga fogaynayaan in salaaddii casar laba goor ku dhaaftay maqribna ay mar ku dhaaftay saddexdaa goor ayay salaadu ku dhaafeen xilligoodii mar kale qolooyin afar shan nin oo khatara oo geesiyaala oo uu hogaaminaya camr ibni cabdiwud iyo cikrama ibni abi jahl ayaa meel yar helay fardi bay ku soo qaadeen way soo tallaabeen camr ibni cabdiwudna waxay u yaqaaneen kabshul katiiba nin laga dambayn jiray buu ahaa deetna wuu yeedho wuxu hi ay soo baxaya cali ibni abi taalib baa yidha anaa u baxaya rasuulku wuxuu ku yidhi sala allahu alay wasalam cali wuu dhaadhaafay nin kaluu doonayaayo dee xoogay xagga da ahaan iyo waxalba isugu dhow yihiin yaa soo baxaya uu leeyahy isagu cali baa u taagan u kaadi buu idha markii dambe uu gaadhay gaalka inuu idhaahdo waar jannadiinni miyaa nacdeen jannadaa tegi jirteen ee ku faani jirteen ninaan jannada geeyaan rabaa buu ayuu ayuu bilaabay deetna cali baa yidhi waa kaasuu yidhi innahu camar ninkan waa camar sidi waa in kaana camran u bax baa la yidhi oo deetna cali baa u baxay radia allahu tacaala canhu ninkan wuxuu ahaa ninka gaadhay inuu yidhaahdo weligay ninka quraysheed ee laba arrimood ii bandhiga ku wada diidi maayo midunbaa ka yeelaya nin kasta wax kasta hadduu ii bandhigo laba shay hadduu dha kala dooro ma ku diidaya midun baan qaadanaya deetna wuxuu ku yihi koofiyad bireedi waxbaa la xidhayo laysma garanayo waa kuma sidhi waa cali suu kun cali isku qaadeen ma caligii nooca aha maya haye caligii ma kii kale caynka aha maya hadaakee cali ibn abi aalib suu oo adeeradaadii kaa waaweynaa cid miyaa la waayey calina nin yar markaa laba iyo labaatan jir meelahaasu ahaa lakiinna waa nin weyn oo la yaqaano deetna wuxuu ku ihi ku dili maayo wuxuu ihi ma jecli inaan ku dilo dhiiggaaga ma rabee maad cid kale u yeedhid suu haddaanad jeclayn anaa jecel inaan ku dilo markaasuu cirka qabtay cali wuu yardejiyo haddana wuxuu ku yidhi miyaanad ahayn ninkii yidhi nin kastoo qurayshoo laba arrimoodii bandhiga mid baan ka yeelaya su yidhi haa su yidhi anuu labaan ku- kuu bandhigaya waa maxay ta hore waa inaad islaamto ooda shahaadato ilaahayna subxaana wa tacaala aada rumayso haddaad yeeli weydo waa inaad dagaalanto deetana intuu faraskii ka booday ayuu faraskii seeftii ku dhuftay macnaha waxa weeye faraska hadduu dilana waa waa noqoshaya ma dambayso galkii seeftale wuu jebiye macnaha waxa weeye gal dambe uu ceshanaya ma jirto markaasay iskaleen boodh baa cirkaas ku shareeray waxay saxaabadu ka war heleenuun cali oo dul taaganoo allahu akbar tahay camr ibnu cabdiwuud xoogna waxaa la yidhahdaa wuxuu ahaa ninka intuu harag ku istaago harag ayuu odhan jiray toban nin oo jiida markaasuu haraggu kala goy jiray qaybba isaga u hadhi jirtay qaybna kuwa kalea goosan jiray awood wuxuu ka qabo ninkii noocaa ahaa ayuu cali dilay afartii kalena warmihiiba xataa ka yaaceen warmihii halkay ka soo baxeen ayay isku qaadeen waa maalinta keliya soo tallaabeen waana ninka dagaalka dhan laga dilay gaalada iyaguna ay dileen ee, iyaguna muslimiinta waxba nin bay dhaawaceen ninkii baa dhaawacay markii dambe ku dhiman doona dagaalkani muu ahayn dagaal foolka fool la isku helay laakiin wuxuu ka khatarsanaa dhammaan dagaaladii oo dhan kitaabku wuxuu leeyahay shan iyo toban habeen bay dul joogeene waxay ahayd soddon habeen sida xaqiiqada ah ee xoogga badan soddon habeen oo calaxaaliya ayay ahayd dhacdooyin badan baa dhacay oo qaybta dambe aynu ku arki doonno markay dhacdooyinka dhaceen ayaa waxaa ilaahay kale ugu daray subxaana wa tacaala dabayl iyo dhaxan iyo malaa'igtoo gilgisha dhaxantu waxa weeye waa tuube waa qabow waa joogi kari laayin dabayshuna maxay samaynaysaa teendhaday is idhaahdaan dhistaba qodimaday u saaraysa dherigay islaan karsadaba waa afrogaysaa dabayshan dabaysha waxay naqaanaa wax fudud bay qaadaa laakiin dabayshan waa dabayl amran ilaahay baa amar soo siiyey deetana dheriga intaa leeg ay afka dhulka u gelisaa xaggii cuntaday kala dagaalantay iyo xaggii hoyga haddii qofka caloosha iyo hoyga lagala dagaalamana xaaladiisu way farahay ka baxaysa fi sanati alkhaamisa sanadii shanaad xadasad waxaa dhacday qaswatu lkhandaq maxaa khandaq loogu bixiyey waa haadaanta weyne la qoday wa tusamaa bilaxsaab maxaa axsaab loogu bixiyey isbahays baa dhacay yuhuud iyo iyo reer miyigii kadafaan iyo qoladii kale quraysh bay soo bahaysatay lianna kasiira min qabaa'il alcarab waalyahuud ijtamacuu waa soo shireen limuxaarabati almuslimiin waxaasaru lmadiina madiinad- madiinay goda- go- go'doomiyeen وكان عددهم عشرة آلاف رجل طبعا كنا نبي هايين ينعصهم وحوت لنا يا أبو سفيان بن حرب فحفر النبي النبي وحقد صلى الله عليه وسلم حول المدينة خندق خندق مغض بإشارة وحكولة لي سلمان الفارسي خوفا من الهجوم واستمر الحسار حسار وحو سعودي خمسة عشر يوما شنية مع الموت إلى أن تفرغت إلى كلا تكتس خلافين كلمة اليهود سيد المامي دونه وسلط الله عليهم إلهي وحو كسلدي ريحا شديدة دبيل درن وجنودا لم ت... لم يروها يعيد ما أنا أركينه ملائكة قلعت وحي بربر وحي وحي فتشسي أوتادهم قدمدودي قدمدي تنددا وكفأت وحي جنبدي قدورهم لريهودي وصفت عليهم وحي كد هذه التراب عيد كد هذه صفت ورمتهم بالحسى قرون كتورتي فهربوا من ليلتهم قسوة بني قريدة قسوة كحتوي بنو قريدة قوم من يهود المدينة وقري يهود مدينة خانوا وحي كبحين العهود بلمضي في الخندق حلقي خندق وأظهروا وحي موجيين العداوة عداوة للمسلمين المسلمين تهم موجيين فلما رجع الرسول مركو كسر لابتي من غزوة الخندق أمره الله إلى وحي أمر بمحاربته من الذي قال وتظهير عرضه منهم نلكنا لك الظاهرية فخرج إليهم الرسول الرسول كأبو بحي صلى الله عليه وسلم ومعه وحوتي ثلاثة آلاف صدح كل أون فحاصرهم وحو قدومي خمسا وعشرين ليلة شنئية لباتن هبين فسلموا بعدها ويس سعودي بين وحكم عليهم وحا حكمي سعد بن معاذ بقتل الرجال رقود إلا الله وصبي النساء والذرية تمر يعرورنا إلا محابيسها الله كحيسته فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم رسوله وحى أمري بتنفيذ الحكم حكم كإن لغفليه فنفذ فيه ولغفليه وهذا جزاء كل وهذا كاسنا جزاء وأبالك كل خائن مثل كستو خائنة وغادر فلنك بحبضا بنو قريدة ونجي تلمانين لي صدح دناع مدينة حبناء صدح دناع حلا qaybta koonfur galbeed oo buuro ku xidhnaayeen ayay deganaayeen marka buuro way ka soo sokeeyaanba madiine xaggeeda xigaan nimankaasi markaa waxaa la ysku ogaa ballan ah haddii muslimiinta lasoo weeraro madiina inay difaac galaan muddo markay joogeen ayaa ninka yuhuuddaba soo diyaariyey wuxuu ahaa xuyay ibnu akhdab xuyay ibnu akhdab xuyay ibnu akhdab baa wareegayo intuu beerihii ka dhex baxay ayuu u tegey ninka haysta bani qurayda ee odayga u ahaa la idhaahdo kacab ibnu asad wuxuu u tegey kacab ibnu asad gurigiibuu ku garaacay kacab ibnu asad wuu ka furi waayey wuxuu yihi kaa furi maayo war waa xuyay iga fur waa shar baad la wareegaysaa iga tag anigu maxamed wanaagun baan ku arkay iyo ballantuu ilaaliye igala noqo waxaad igu socoto waar iga fur wuu qanci waaye kaa furi maayo ballan wanaag baan ku ogay muxamed ballantana ka bix maaya iga tag markuu ka furi waayey ayaa waa nin dhib badan oo ibliise wuxuu ka wareegay meel kaloo ninkani uu damqanayo wuxuu damqanaya xagga bakhaylnimada wuxuu waan garanaya waxaad iiga furi weyday wixii yaraad cuni jirtee nooca ahaa ayaad meesha ku qarsanaysaa sileed kula cuni dabeetna wuu ka furi wuxuu ihi maanaa cunayo halkiibuu soo galay markuu soo galay buu bilaabay inuu qanciyo oo ku wado oo ku wado kamanuu tegin ilaa uu ku qanciyey ballanka inuu jabiyo markuu ballankii jabiyey rasuulka oo xaggii hore difaac kaga jira oo ciidankiisu aan u qaybsamayn ayuun baa la yidhi xaggii dambana xaggii dambana way jabiyeen yuhuuddi ballankii waxaa weeyaan taqriiban toddoba boqol oo nin dabeetana rasuulku aad buu murugooday waaba istuuduubay murugo awgeed haddana wuu isbarqabtay ilaahay baa ilaalinaya marnaba waxa laga yaabaa inaan u guuldaraysanin wuu isyar barqabtay laba saxaabi buu diray sacad ibn mucaad oonu halkan ku arkaynay iyo sacad ibn cubaada oo u kala taliyo odayaal u ah labada qabiila aws iyo khasraj labadaa odaya salaadiintaabuu diray wuxuu hi soo ogaada warkaasi hadduu beenyey oo nimankii warkii ay ballankii ilaalinayaan si cad ciidanka wada gaadhsiiya moralkiiyo niyaddu ha soo kacdeen hadday jebiyeenna ii sarbeeba oo ciidanku yo niya jabine ee afgarashaan isla garanayno igu dhaha way u tegeen mise caybaabay ku soo bilaabeen waar ballankii rasuulkaa la dhigateen mee rasuul la garan mayno waabay soo caayeen markaa labada saxaabi waxaa aad u kululaa sacad bnu mucaad saxaabigan xukumi doonaa nin aad u dhiiran kulul buu ahaa wuu la caytamay weli xulafay ahaan iyagu gaalnimadii xulafay ahaayeenoo aws iyo iyo bani quraydaas ku xidhnaa cayb badan buu isna ku yidhi sacad bnu cubaada alla hadloo gacanta soo qabto wuxuu ku yidhi waxaa inaga dhexeeyaa cay ka badane ina mari arrin ka daran baa inaga dhexayseen ka soo celiyey markay rasuulka u yimaadeenna waxay ku dhahdeen cudalun waqaara cudalun waqaara laba qabiiloo asxaab horo laayey oo ballanta jabiyey ayay ugu sarbeebeen markaasuu fahmay markuu fahmay war badan baa isugu yimid talow maxay yeeli doonaan bal iska daayo way soo dhaqaaqeen oo ciidan bay soo kaxaysteen rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii dagaalka xaggan uu ka galaayo dumarkii carruurtii wuxuu geeyey meelo qalcada ah oo sare ayuu ayuu ayuu ayuu ayuu geeyey si aan haddii xataa qaar beeraha soo dhex qaadaan aanay waxba u yeelin mid yuhuudiyaa fuulayba qalcaddii sii soo eeg markuu soo dhow yahay ayaa safiya binti cabdilmualib rasuulka eedadii oo zubayr dhashay ayaa qaadatay qodin waxay qaadatay tiir mar alle markuu ninkii sidaa usoo qooransadayna madaxay ku dhufatay mar alle markuu madaxa ku dhuftayna halkiiba ku dhacay seeftiisii ayay ku dishay seeftiisii intay ku dishayba isagina xaggaa u tuurtay waa meel sare wuu labalagdooday ciidanku ka yimi buu ugu dhacay dabeetana yuhuuddi intay baqdeen bay yidhaahdeen waanu garanaynay inaanu maxamed carruurta iyo dumarka cidlo kaga tegayn inuu ciidan dhigaya waanu garanayni waxay u qaateen in ciidan joogo oo ninkii keliya fuulayba khalaas haddii sida dumarada xagga u jeegsan loo hoogna odhan layd ya midh lagagama tageen dumar iyo carruur waa ay baabin laayeen safiyana geesnimadeedaa ku dhashay subayr oo rag la maaragtay aan ragba ku jirin yuhuudi way baqeen intaa kabacdi wax dambo tallaabaha may qaadin laakiin dee waxa weeyaan markaad laba cado ku dhex jirto xaaladaada oo dareemi karaysa rasuulku aad buu uga murugooday isagoo la talow sidee wax noqon doonaan oo ilaahayna ku kalsoon laakiin xaaladdu ay sii cakirmayso ayuunbaa waxaa yimid nin keliya iska socdaa yuu ka socdaa waxaa la dhaha nucaym ibnu mascuud waa katafaan waa qoloykii reer miyiga ahaa dagaal buu usoo baxay ilaa guryahoodii laakiin markuu halkan joogun baa ilaahay islaamnimo ku riday wuu islaamay cidina ma oga wuu yimi wuxuuhi ya rasuul allah waan islaamay imana ogaa maxaan yeelaa wuxuuhi dee nin keliyaa tahay maxaad yeeli nin keliyaa tahaye bal wuxuu naga kala jabi show nin kalooba waa aad u sarreeya heerkiisu waa nin xeeladii iyo kaartadu degayaa aani dhowaynba waayay buuhi u dhaqaaqay wuxuu tegay reer bani qurayda marka horena wuxuu haddana ee aas ugu furfuran buu ahaa reer bani qurayda wuxuu iska saani garanaysaan haa sidaynu isugu wacnayn ma garanaysaan haa nimayo arrinkiina talanka ayaa ayaa ayaan ka leeyahay taladaas waa an qaadateen isku noocba ma tiidin isku duruufba ma tiidin iyagu maka iyo waxay ka kala yimaadeen miyi fog hadday maxamed wax waa runtaa bay yidhahdeen wallahi waa runtaa wuu dusay markiiba wuxuu u tegey qoraysh iyo abu sufyaan wuxuu ku uhi war baan soo helay la yaab leh war sir ah oo khataraan soo ogaaday waa maxay yuhuuddii waxay la xidhiidheen maxamed waxayna ku yidhahen maxamed oo meel baanu ka dhacnaye ma ku raalli noqonaysaa haddaanu odayaal kuu soo qaqabanno oo odayaal kadafaan iyo quraysha haddaanu kuu soo gacan gelinno oo aadlayso ma naga raalli noqonaysaa iyo haaye iisoo qabta markaa warkaasaan soo helaye hadday nimankaasi odayaal idin weydiistaan mid ha u dhiibina deetana sidiiba u yeeleen waayo waa la kala shakisan yahay abu sufyaan baa ciidanka wataa wuxuu diray inankiisii inankiisi yaziid wuxuu waxaad ku tiraa kacab ibni asad xaggaa kaga soo kici anaguna xagganaan kaga kicinaynaa kacab ibni asad markuu u tegey wuxuu ku yidhi dagaal qaadi mayno laba arrimood labadaba u qaadi mayno waa midda hore maanta waa sabti sabtina yahuudi ma dhaqaaqdo haddaanu dhaqaaqno daayaraan isu bedelanaa gebigeeguba waanu daayaroobaynaa markaa sabti baa la idhahdaayo maba isdhaqaajinno waa teeda labaade dagaalba qaadi mayna sabti iyo sabti la'aan ilaa odayaal raana noo keentaan aba iska tegaysaan berriya shuuf buu yidhi wakaa maxaa la sheegayey warkuu u dhaqaaqay abu sufyaan buu u geeyey abu sufyaan wuxu wallahi inaanan oday baad sheegaysaaye inayan u geynayn waan ku soo kaca haddaad ku soo kacaysaan iyo ku soo kici mayno kuna xidhan maxaanu sheegayni sidii bay ku kala ay isku khilaafeen isku mari waayeen waxaa kaloo haddana intaa u raacday dabayshii dhaxantii wixii oo dhan malaa'igtoo gilgilaysa xaaladii oo noocaas oo weli laakiin warkii kala cadday ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam habeen qabow ayuu saxaabada la hadlay wuxuu ihi nii bikhabari lqawmi walahu ljanna xaaladday marayeen saxaabadaas jannada jeclaa oo aad ugu helanaa laakiin xaaladday ku jireen qabowga waryaa warka ii doonaya oo jannada igula rafiiqa waa la isdhaqaajin waaye marar baa xaaladdu ay ka baxaysaaba awooddaada haddana wuu yidhi yaa jannada igula rafiiqo war ii doonaa nag markii dambe xudayfa u yihi qum yaa xudayfa xudayfa wuxu uhi kol haddii la magacaabay dee hadal ma jiro kol haddii la magacaabay waa inaan kacaa uu kacay wuxuu ihi orado dhaqaaq oo ciidanka dhex galoo warka ii keen waxna ha samaynin wuxu uhi mar alla markaan ka dhaqaaqay ayuunbaad mooddaa inaan xamaam ku jiraba diiran dhaxan iyo wax alle waxaan dareemayey waan ka baxayba qoladii baan dhex galay waxaan arkay abu sufyaan oo dabjeexaya oo intuu dab samaystay dabjeex sidaa isugu barbariyey leebkii baan habaysani laabta kaga dhufo waxaan xasuustay amarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxba ha samaynin horaan iskaga sii socday dadka dhex galay abu sufyaan baa soo kacay soo urura buu yidhi ciidankoo la soo urura wuxuu war baan idin siinayaaye in walooba ninkaaga hubi in laydinku dhex jiyey degyo maskax badan bu ahaa ka horreeya waa la ogaan lahaa awrkii baa